subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu doorkaroonna waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uga mahadceliya hogaamiyaasha igad doorkii ay ku lahaayeen qaadista cunaqabateynta hubka ee soomaaliya saarneyd madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ka qayb galay munaasabadda maalgashiga degada hobyo oo degmadaasi ka dhacday wafdi ka socday hay-adda qaramada midoobey ee maamulka jubbaland oo gaaray degmada baardheere ee gobolka gedo wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya oo shaacisay inay qaadanayso macalimiin cusub oo gaaraya saddex kun oo macalin warka dibadda warka inaad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doonaa ururka xamaas oo shaaciyey inay burburiyeen boqol soddon iyo shan ka mid ah gaadiidka ciidanka israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax axad ah taariikhdu ay ku beegan tahay tobanka bisha laba iyo tobanaad ee disembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii a maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door korona warkayga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan aan ku bilaabanaya madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay meertada afartan iyo koowaad ee madaxda dalalka igad isagoo uga mahadceliyey doorkii ay ku lahaayeen hogaamiyaasha igad soomaaliya inay ku biirto dalada bulshada bariga afrika iyo sidoo kale qaadista cunuqabateyntii hubka ee saarneyd soomaaliya madaxweynaha ayaa khudbad uu ka jeediyey fadhiga hogaamiyaasha igad waxa uu ku tilmaamay caqabadaha wadajirka ah ay wadaagayaan dalalka gobolka ay ka mid yihiin waxa looga yeero argagixisada saameynta isbeddelka cimilada iyo colaadaha waxa uuna markaasi tilmaamay xubnaha ururka goboleedka igad waxaan uga mahadcelinayaa taageerada ay siiyeen ka qaadista ama qaadista cunuqabateyntii hubka ee soomaaliya saarneyd iyo codsigeenii ku aadanaa ka mid noqoshada dalada bulshada bariga africa tallaabooyinka oo markhaati markaasi ka kacaya dadaalka aan ku jirno xaqiijinta soomaaliya xasiloon oo horumarsan ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirka oo inta uu socday waxa ay markaasi madaxda igad warbixino ay ka dhageysteen hogaamiyaasha golaha sare ee dalkaasi mudane cabdulfataax al burhaan oo markaasi dul istaagay waanwaanta igad ee ku aadan dagaalka ka socda dalka suudaan soomaaliya waxay ka mid tahay xubnaha ku howlan xal u helidda dagaalka waxaana markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xusay mowqifkiisa joogtada ah ee soomaaliya ka taagan tahay dagaalka ka socda dalkaasi madaxweynaha ayaa sheegay in intaasi ay ku saleysan tahay cashirkii shacabka soomaaliyeed ay ka barteen burburkii dowladnimada waxa uuna markaasi tilmaamay in suudaan shacab iyo sidoo kale dowladba ay abaal weyn ay ku leeyihiin dadka soomaaliyeed ayna tahay in mar walba xasiloonida ay ka shaqeeyaan dhanka kalena markaan haddii aan eego madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa ka qayb galay munaasabadda maalgashiga degada hobyo oo markaasi ay ka qayb galeen xildhibaano wasiiro heer maamul goboleed iyo dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qorqoor ayaa ka qaybgalay munaasabadan oo ballaarneyd oo ay kasoo qaybgaleen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudanayaal ka tirsan labada gole ee galmudug ganacsato siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kana dhacday degmada hobyo munaasabadan ayaa looga hadlayay maalgashiga degada hobyo waxauna madaxweynaha sheegay in farxad weyn ay tahay in bulshada reer galmudug ay ku midoobaan dhismaha tegado hobyo kadib dadaal dheer oo ay gelisay dowladda maamulka galmudug waxaa madaxweynuhu uu markaasi ku dheeraaday muhiimadda iyo faa-iidada bulshada reer galmudug ay u leedahay degadan hobyo
kala saasaarayn ganacsatada dhammaan bulshada qaybeeda kala duwana ka soo qayb galay munaasabadan reer hobyo iyo isugu jira reer galmudug kale salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka dhallinyarada qaybaheeda kala duwan dhammaan fanaaniinta saxaafadda ciidamada qalabka sida inta laga soo qayb galay munaasabadan qof walba darajadiisa iyo mudnaantiisaan ku salaamay habeen wanaagsan dhammaantiin marka hore alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay baan uga mahad celinaynaa na soo gaarsiiyey daafurka munaasabadan taariikhiga ah inaan caawa usoo joogno runtii waxaan caawa soo gaarnay in badan oo halkan fadhisa iyo inta ka maqanba himilo muddo dheer lagu taamayey oo guusheedii caawa la gaaray waxay noo tahay inay tahay guul taariikhda ka sokow intii kasoo ay u tahay taariikh gaar ah oo adduun iyo aqraba anfici doonta in la sameeyo ama la hirgeliyo ama la yagleelo ama halkaa caawa laga daahfuro maalgashiga daafurka maalgashiga dekedda hobyo dekedan muhiimadda ay leedahay wax badan iskaga sheegi mayno oo runtii dee in badan baa caawa la tilmaamay oo la sheegay oo runtii aada iyo aada looga wada hadlay waxaa muddo dheer lagu taamayay waxay ahayd miisaanka iyo macnaha ay leedahay oo ay u leedahay deegaankan guud ahaan galmudug soomaaliya iyo geeska africa hobyo waa goob ganacsi waa bowcad gumac- ganacsi oo istaraatiijiya oo runtii muddadaas wixii looga looga fakarayay ay ahayd muhiimadda ay leedahay waxay u tahay reer galmudug fursad soomaaliya qeybo ka mid ah iyo sidii la sheegay gobolka oo dhan oo ay ugu horreyso dowladda aan dariska nahay oo haddana soo xigo dowlad deegaanka soomaalida ama kilinka shanaad iyo guud ahaan etoobiya oo aan dekad lahayn ilaahay fadligiis wax muddo dheer la wadaba ee caawa waxay joogtaa guul weyn oo la soo gaaray oo halkaas caawa joogta waxaan ganacsadii noo soo bandhigeen qiimihii ama wejigii koowaad dhaqaalihii lagu qiimeeyey inay labaatan milyan oo ka mid ah koon ku jirto in la sameeyey kambaniga saldhiga u ahaa maalgashiga dekedda hobyo oo xeerarkiisii iyo shuruucdiisii leh dowladda galmudugna waxay siinaysaa ama ay la gelaysaa heshiiskii oo waafaqsan nidaamka dekedaha iyo sida ay kambaniga iyo dowladdu u kala yeelanayaan dadka u kala dhigan bay la gelaysaa oo fududaynaysaa sida ugu dhow ama waqtiga hoo socdo insha allah sidoo kale waxaan halkan ka caddaynaynaa dhulkii dekedda loo asteeyey annagoo u mahad celinay reer hobyo inaan loo kala tegayn isagana la samayn doono oo la astay doono oo sidii la sheegay si shaqadiisa u bilaabato aan looga dhaqaaqayn halka haddii layda waxaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo runtii
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaari qorqoor oo ka hadlayay munaasabad xalay ka dhacday degmada hobyo taasoo markaasi ahayd maalgashiga tegada hobyo oo markaasi la sameynayay dhanka kale markaan haddii aan eegno wafdi ka socda hay-adda qaramada midoobey iyo maamulka jubbaland ayaa gaaray degmada baardheere ee gobolka gedo sida warkaan uu halkaasi noogu soo diray rashid amiin
islamarkaana ay qayb ka ahaayeen wasiirka maaraynta musiibooyinka jubbaland iyo xubno ka kala socday laamaha qarumaha midoobay sida w f b faw iyo unisef ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey degmada baardhire ee gobolka gedo ujeedada socdaalka wafdiga ayaa la xiriiray ukuuragelidda saameynta ka dhalatay fatahaadaha uu sameeyey webiga juba ee maraa degmada baardheere wafdiga ayaa isla maantaba waxay booqdeen xerada kam iftiin ee ku taala duleedka degmada baardheere wadada burburtay isbitaalka degmada iyo xarunta maamulka degmada oo ay ku soo dhoweeyeen xubnaha maamulka degmada baardheere gudoomiye ku-xigeenka gobolka odayaasha haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka
dhibaatada ku jirta ayaad u timaadeen annaguna waxaan idinka warbixin doonaa insha allah inoo laga dambayn doono wax yaroo hadal hon kooban dadku waa tiribadan yaan soo koobahayaa degmada baar dheere ama gobolka biro guud ahaan annaga khaasatan maanta aan taaganahay waa baar dheere waxaa ka jira aad dhibaatooyin u tiro badan oo waxay hambeeyaan aysan jirin mood iyo maal intaba xoolihii hadday noqoto beerihii ay noqoto deegaanka ay noqoto buunda ay noqoto dhammaan wax alla wixii aqab muxuu ahay takaabada ahaa oo dhan degmada baar dheere kulley waxaan u malayn cilad aad u foolxun baa timid waddadan haddaad soo marteen yaa la arkaa wax fakada qaybaheeda kaloo geda ka diisan saddex qaybood buu kala go'day inta kale dhammaanteed biyaha waa saameeyeen
hadda marka hay-adaha deegaanka joogo way dadaaleen oo hay-ado badan oo raashin iyo kaash iyo waxyaabo qorqoray way jiraan laakiin baahidii oo dhibka yimid ma ku filna inaan ka hadla xaaladda hadda taagan oo ah dhibaatadii biyihii maadaama ay noqdeen ool magaalada iyo xaafadaha oo dhan dhiiqa ayaa fadhido musqulihii baa wada dumay guryihii intooda badan way dumeen biyii halkan iyo guryaha macnaha kor bay ka mareen dhammaantood reer baar dheere maamul iyo shacaba saaxiibadaan wada soconay heer federaal iyo heer state iyo hay-adahan saaxiibada nahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reer baar dheere waana niin nimid waana idinla joognay waana la soconnaa saad noo sheegteenba wixii idin gaadhay ee waddankoona ka wada jiray ee saamaynta ay keentay fatahaaduhu burburka idin soo gaadhay horena waa la soconnay haddana waad noo sheegteen waynana dhibaysaa waana middaana u nimid darteed inaanu wax ka ogaanno waxna laga qabto horta wixii nagu dhacay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaaha noo keenay sababtiisa asagaa yaqaano inay khayr noo taha laga yaabaa ilaahay aan ku shukrino calaacalka aan dayno fafiruu ilallaah masaajidyada aan galno ilaahay gacmaha u taagno ilaahana deeqo gabdhahana cadcad wiilashana cadcad waxba nama tari karaan iimaanka aan isgelinno ilaahay gacmaha u taagno baahida maantana hayso baahi uu bili'aadan ka jawaabi kara maaha intaas iimaankiina geliya waa odayaasha waa haweenka waa bulshada reer baardheere rashid amiid raadiyaha iyo tv-ga dalsan baardheere
dhanka kalena markaan haddii aan eegno wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo war-saxaafadeed ka soo saartay ansixinta miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka ayaa shaacisay qorshe muhiima oo sanadkan ay damacsan tahay wasiir faarax sheekh cabdiqaadir ayaa shaaciyay in bilowga sanadka soo socda ee labada kun afar labaatanka ay wasaaraddu qaadan doonto saddex kun oo macalin waana fursad kale oo wasaaraddu ay shaacisay mar kale waxayna sanadka labada kun afar iyo labaatanka macalimiinta dowladda u diiwaan gashan ay gaari doonaan lix kun oo macalin wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xukuumadda iyo baarlamaanka uga mahadcelisay sida ay mudnaanta u siiyeen wax ka qabashada baahida waxbarashada dalka oo wasaaraddu ay u xilsaaran tahay wasiir faarax cabduqaadir ayaa xukuumadda iyo baarlamaanka uga mahadceliyey kordhinta qoondada miisaaniyadda wasaaraddu ay qorshaheedu u yahay markaasi baahinta horumarinta tayeynta waxbarashada dalka ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay wasaaradda qoraalka ayaa intaa waxa uu kusii daray qorshaha wasaaraddu waxa uu yahay bilowga waxa uu yahay bilowga sanadka labada kun afar labaatanka in la qaato saddex kun oo macalin oo cusub si loo baahiyo waxbarashada oo si weyn u wadkeena ay ugu baahan yihiin qorshaha xulashada macalimiinta cusub ayaa lagu sheegay qoraalkan in lagu markaasi gudagalayo bilowga sanadka cusub iyadoo mudnaanta la siinayo dumarka qorshaha ayaa lagu qaadayaa macalimiinta waa wejiga labaad oo qeyb ka ah barnaamijka qaran ee baahinta waxbarashada si loo gaarsiiyo malaayiinta soomaaliyeed ee aan weli helin fursadaha waxbarasho ay xaqa u leeyihiin ayaa qoraalka lagu soo gabagabeeyey halka warkaas aad ka dhegeysaneyseen waraadii hadalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda ururka xamaas ayaa waxa ay markaasi shaacisay in ay burburiyeen boqol soddon iyo shan ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee ciidanka israa'iil afhayeenka garabka militariga al khasaam abuu cubeyda ayaa sheegay in xoogaga xamaas ay burburiyeen boqol soddon iyo shan ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ciidanka israa'iil toddobaatan iyo labadii saac ee lasoo dhaafay inkastoo abuu cuweyda laga waayay ama laga waayay tan iyo markii uu dagaalka dib u qarxay marinka kasa haddana qoraalka saqdii dhexe ee xalay kasoo baxay xamaas uuna ku siixinaa ninkaasi ayaa ku sheegay in ciidamada israa'iil ee jab xoogan ay kala kulmeen koonfurta iyo waqooyiga khaza waxa uu sheegay in xoogaga xamaas ay dileen islamarkaana ay dhaawaceen tobanaan ka mid a militariga israa'iil waxaana markaasi qoraalka lagu yidhi ciidamada cadowga qaarkood waxaa lagu laayay dabin loo dhigay godad ay soo galeen iyo dhismayaal ay gabaad ka dhiganayeen ayuu yidhi abuu cubeyda abuu cubeyda ayaa waxauu intaa ku daray askar fara badan oo ka tirsan ciidamada cadowga ayaa sidoo kale lagu weeraray hoobiyaal iyo gantaalada ridada gaaban halka gantaalo kalena lagu garaacay magaalooyinka israa'iil abuu cubeyda ayaa ku goodiyey in guutada al-khasaam ay sii wadi doonto dagaalka lagu xoreynayo dhulka falastiin ilaa iyo inta ay dib kaga saarayaan cadowga soo weeraray dhanka kale afhayeenka militariga israa'iil ninka la yidhaahdo daniel hagari oo warbaahinta la hadla kasoo muuqday ayaa qiray in askar fara badan ay ku waayeen dagaalka ka socda marinka kasa warkii subax oo aad kala socoteen raadiya dalsan guud ahaan waa nigaynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlehelyaabaha talalhel